kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiin bah kuna soo dhowaada shabakada wararka qurba joogta ee somaly diaspora news dot com iyo sidoo kale idinka oo naga soo booqan karaya qurbajoog dot com dhegeystayaal maanta waxaanu idin haynaa barnaamij dhanka suugaanta ku taxaluqa oo uu marti inoogu yahay fanaan abwaan da-yar oo magaciisa la yidhaahdo yuusuf jaamaca baaruud oo ku nool dalka canada islamarkaana curiya heesaha iyo gabayadaba yuusuf marka hore kusoo dhawow qurbajoog dot com
waad mahadsan tahay cabdiqaadir bismi illaahi raxmaan iraxiim siduu cabdiqaadirba sheegay waa waxaan ahay nin hal abuur ah ma oran karo abwaanimada darajay leedahay laakiin hal abuur raadbarada doonayana jecelna suugaanta soomaaliyeed inuu mar kasta ay horumarto waa si wanaagsan yuusuf yuusuf jaamac baarud bal marka hore dadka ina dhegeysanaya yuusuf waa kuma bal sharaxaad yaroo kooban oo shaksiya nasi
yuusuf waa yuusuf jaamac baaruud waxa uu ku dhashay magaalada hargeysa waddanka soomaaliya wuxuu ku soo barbaaray isla magaalada hargeysa xaafadii berigii hore lo odhan jiray guracdheer haddana loo yaqaano maxamuud haybe waxa uu dhashay kun sagaal boqol siddeetan iyo shantii bishii sideedaad labaatankeedii isla hargeysaana kusoo barbaaray waxbarashadiina kasoo watay ugu dambeyn wuxa uu ka soo baxay waddankii somalilan labadii kun iyo saddexdii dhammaadkiisii waa waktigaasoo uu ku sugnaa dhowr sano indiya halkaas uu kasoo waddankii ku yaro noqday bilo deetana uu kasii anba qaaday safarkiisii dib ugu soo noqoshada qurbaha xaggaas uu ugu soo kacay wadamadan north america sanadii labadii kun iyo sideedii ilaa haddana aan ku suganahay ugu dambeyn waddanka canada oo aan joogo hadda labada kun iyo afartonka
muddada dheer ee aad dalkii kusoo barbaartay ee aada waxbarashadana heerka jaamacadeed ka gaadhay adiga iyo fanka sideed isku haydeen wallaahi markuu qofba uu barbaarta ku jiro dadku iyadoo u kala ay yaqaano dee sidan gadaalba ka sheegi doono sugaanteeda qaar oo aan odhan doono dee wiil markuu barbaar yahay bulshadu ku koraiyo bey-adhadu kusoo koro bidhaan buu u muujaa baxsan hooyadiina baari bay ku sheegta oo aan uga daliil dhiganayo micnaha hadba dadba dee qof walba dhinaciiga istaagay unbuu yaarkay laakiin waxaan jeclaa barbaar ahaan markaan soo barbaaray inaan sugaantii hore dhagaysto daba qabateeyo duubo walow aanay ii suurta gelin xaalado duruufeed laakiin waxaan ahaa markaba qofka ag dhow ilaha suugaanta
waa si wanaagsan yuusuf jaamac baaruud goormay suugaantan faraha badan aada goordhow noo daxfuri doonto goormay kaasoo burqatay maxayse ahayd marxaladii ugu horeysay suugaanta sidaanu la soconno hal abuurku inta badan wuxuu la tiigsadaa ama la kaashadaa dharaaro markaa jiray xaalad nooceeda baad ku jirtay markii ugu horeysay aad tix isu geyso
markii ugu horeysay aan odhan karo tix baad isku geysay waxaan odhan karaa malaha dadka badan way yaabi doonaan waxaan joogay waddan la yidhaahdo mexico isla caasimadiisa mexico city waktigaasi waxay ahayd labadii kun iyo sideedii bishii sideedaad sideedeedii habeen ay noqonaysay bishii sideedaad sagaalkeedii qof walba waxbaa ku kalifay marka uu fanka ama suugaanta soo gelayo bilaabayo dadka waxay hadaa ama ciil baa qofka ku kalifa ama jacayl laakiin aniga way ka duwan tahay oo waxaa igu kalifay dareen family oo ku taxalluqa hooyo waktigaasi aan suugaanta bilaabay
bal xilligaa iyo waktigaa iyo dareenkaasi bal sharaxaadi naga yarsi
waktigaasi iyada oo aan joogo sida aan horeba usoo dibaaxay waddanka mexico oo aan usoo socday safar ugu soo socday u s a ama america ayaan waxaan joogay waxoogahay halkaas waa markii hore seminaar ugu imi aan kaga imi hindiya deetana islaa gadaal ugu noqon laakiin aan isire xilli xilli janis ayaa ku dhowdahay ood hore uga sii socoto noloshaadana haddiiba abuurato ayaan waxaan ku yaro galay xaalad adag oo xagga dhaqaalaha mexico city habeen habeenada ka mida anigoon ogeyn hooyo ayaa teleefon iga soo garaacday xaaladaydana lamii socon ugamanaan warramin kadib taleefonka isaga soo qarday hallow waa iyo waaniga hooyo iyo ii warariya nabad iyo maxaad ila soo hadli waaya ayaamahan safar baan doonaya inaan galo hase ahaatee waktigii baan ii saamixin iyo dhaqaalahaad safar ku gashaan kuu soo diray ee inaad inaan hubiyaan doonaya inaad lacagtaasi kusoo gaadhayo in kale waka marka anigoo horeba u jeclaa hees uu qaadi jiray saalax qaasim naaji oo odhan jirtay haddaad waxyahayga iyo wadnahayga jeex tahay anigoon warkaahayn hawada kala weheshada ayaa habeenkaasi markay hooyaysaa taleefonka u dhigtay ayaabaan dareenkaygii cabiraad ahaan ama xagga nolosha ka taaganahay hooyaday iyo halkay iga taagan tahay da-dan jiro anigoo laygu soo tabcay wax laysoo baray hooyo oo markaasi xaaladeeda caafimaad ay na fiicnayn anigoo isku arkay nin majuuro xilli waxtar jooga ayaan haddana arkay in weli aan u baahanay saacidaad kadib wixii ugu horreeyey habeenkii markaan waan seexan kar waaye waxay qabatay suugaantan ama maasadani oo aan u bixiyay suuban marka suuban waxay leedahay suuban hooyadeeye sixadii naftaydaay subaxdaynu joognaa waxa aad ku sagan tahay saatirkaa yaqaanee saadaala wacan iyo sabir baan ku leeyahay anigana sadkayga iyo sifahayga nololeed socodkaygu wuxuu noqon allihii sargooye sameeyey hagaajee suureeyey aadmaha ayaabaa isaaciday sadar kalese waa ani sanadkaynu joogniyo saacadaha dambee haray hooye waan ku saacidi sidii eebbaheen yidhi soonka iyo salaada iyo kolo sadaqa ay tahay waan kuula sabixiso sifihii awlaadnimo sabar kastood ku nooshahay waan kuugu soo diri adna suurad wacan iyo sixo caafimaad ba rabbi kaaga sugayaa ee hab eebha isku keensimo suuban hooyadeeye saaxiibtay rumaadee sirtaydii noloshaay sadaradii marka waxaan ku joojiyey intaan halkaasi idin bo idin jo idin sheeka boodin cutubka ama meeriskaas ah sabadaad ku nooshahay waan kuugu soo diray adna suurad wacan iyo sixo caafimaad baan rabbi kaaga sugayaa ee eebaha isku keensimo kadib waan soo socdaalay maraykan baan imi waxaa dareen igu dhashay inaan maansadii suubon aanan dhammaynin aan hooyo u diray kadib waxaan maraykan kala kulmay iyo xaaladaydii ayaan isla wiigii xigay uga sii warramay oo ah inay xaaladaydu sidii hore dhanto markan waxaan idhi oon ku daray suuban hooyadeeyey saaxiibtay rumaaday sirtaydii noloshahay sadaradii horeetee safarkaygii aan qoray waxaa saaka raaciyey saadaashu waa guul sidii saxanse baa sugan saatirkeenna baa yidhi wixii aad sugtaan ee samirkiis lahaataan sadkiis waad heshaan sakhiraadda eebena sakin bay ku noqotaa siduu idmay uu rabay si kastaba ha noqotee sahay male adduune sumad sumad aada u wacan oo sadrigayga deeqdaa saaka iiba muuqday sahankaynu haynay soo dhaweeyey eebuu subxaan wa tacaala wixii ugu horreeyey wuxuu ahaa maansadaa suuban oo ay u kaliftay dareenka hooyo halkaas ay sugaanteeda markaasi ka ega furatay waan gartay dabcan sawir wanaagsan baad naga bixisay xaaladda xilligaa aad ku sugnayd iyo sida sugaanta aad ku dahafurtay waxaan se doonayey inaan in yar dib ugu yaro noqdo sugaanta soomaalida guud ahaan gaar ahaan sugaantan mucayinkaah la wada garanayo ee dadku inta badan aada ugu halqabsadaan ama ha noqoto mid hore ama mid dambe ama mid dhexe inta badan waxaad moodaa hal abuurka soomaalida xaaladaha ay ku barbaaraan miyi iyo magaalo khaasatan in abwaanadan caanka ah ee la yaqaano haddii ay tahay gabayadii hore ee nidaamkii dowladeed hortood kuwa xilligii dowladaha abwaanada iyo hal abuurka soomaalida ee ku soo barbaaray miyiga in ay aada uga xoog badnaayeen soo bandhiga sugaanta soomaalidan shaac baxday sideed u aragtay sideed se u aragtaa hal abuurka miyiga dadka ku barbaara iyo kuwa magaalada ku barbaara
wallahi cabdiqaadirow hal abuur marka la yidhaha rasmi waa hal abuur dhaqan dhaqanna halku inooga soo gaaray waa miyi qofkuna ama diinta islaamka ha noqoto ama dhaqanka soomaalida ha noqotee haddaan tusaale ahaan ku noqono nebigeeni subanaa maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxaa dhacday waktigii uu yaraa waxaa loogu celiyey waxaa waxaa loo geeyey miyiga siduu ariga u raaco luqadda carabigana si fiican ugu soo barto sidoo kale dhaqanka soomaalida qofku marku uu doonayo inuu af soomaaliga barto miyigu u baxaa oo qof maanta af soomaaliya saafiya ku hadli kara waxaan umalaynayaa miyi unbaa laga helaya meel kale laga heli waayo walo miyiga hadda laftirkiisa gabaabiskaya marka taas waxaa daliil cad inoogu tahay inaan cidigaari karin abwaanada ama hal abuura hal abuuradii hore ee reer miyiga ahaa maxaa yeelay suugaantoodu labay ahaydoo mid golo kafuula iyo mid dee ay intay isku diyaarsadaan meelay iskugu tegi jireen oo isku diri jireen bay ahayd waxna may duubi jirin waxna may qori jirin waxaa kaloo suugaantoodu kaga sii qurux badnayd waxay lahayd habdhac oo iyagan kasoo gaarnay hadda godadka suugaantii hadda la wada isticmaaloo dhan hadday maroodi candhoolo tahay hadday godka geela tahay hadday saar tahay hadday heello tahay ool waxaa la sheego dhan dhammaan guud ahaan suugaanta soomaalidu halka ay ku dhammaystiran tahay ee god kastoo soomaalida laga gabiyo ama laga maansoodo ama laga geeraaro ama dee laga golofka fuulo mi baa laga sugaa laakiin soo sugaanta markay bandarka iyo ilbaxnimadii timi dee waatan dareenka gashay ee isbedeshay ee bahashii la fududeeyey cidda maanta arkayso erey kaa qarsoomaya ama aada micnihiisa u noqonaysaa inaanu jirin marka waxaynu odhan karnaa wax la isbarbardhigi kara ma waan gartay abuan waxaa tahay suugaanta la koobsaday intan barbaxa uu ku noolaa oo runtii tixo fara badan iyo suugaan baxad leh ayaad curisay sideed u aragtaa waayaha qurbaha iyo suugaanta soomaalida sidee bay iskula jaan qaadi karaan noloshan markaad eegto qurbaha oo ka duwantii dalka dabcan iyo tii miyigaba maxaad sideebay u saamaysaa in ruuxa ahl abuurka sidaadoo sidaadoo kale ah in uu curiyo gabay
cabdiqadirow waxaan u malaynayaa markay noqoto qurbaha qurbaha qofku marka la leeyahay suugaan baa laga sugayaa inuu curiyo ama uu tiriyo ama uu dee isku dayo waxay noqonaysaa qofku marka ugu horeysa inuu uu raad ku leeyahay waddankii inuu kusoo barbaaray haddii kale inuu xil iska saaro qofkaasi inuu barto guud ahaan suugaanteennii hore iyo ta dambe iyo tii dhexba taasi waxay u sahlaysaa qofkaas inuu shaksiyan marka hore bedelo naftiisa ereyada xigmadda leh uu isticmaalayo mansab meesha meesha mawdicu ku isticmaalayo wadciga la joogo xaaladdu ku sugan yahay markuu qofkii kala barto ama garaamarka suugaanta oo kale ayuu qofkaasi isku dayi karaa ama isa saari karaa ama ratibi karaa suugaan hor leh taasna waxaan u malaynayaa qof wadanka qudamadan qurbaha ku koray inay ku adkaan karto aada uga adag tahay inuu waxaasoo oo dadaala u maro marka waxaan qodob muhiima uga dhigayaa suugaanta qurbaha wax kasta oo dhaca waxa ay salka ku haysaa ninka doonaya inuu qurbaha gabay ka tiriyaa inuu marka hore kusoo hana qaaday oo kusoo barbaaray wadankii soomaaliya waa si wanaagsan yuusuf aanu u galna haddaba tixaha kala gedisan iyo suugaanta kala gedisan ee qeybaheeda kala gedisan leh ee aada curisay ilaa imika marka laga yimaado hooyo suugaantan suuban gabaygan aada u bixisay suugaan noocee baad curisay ma gabayadaad u badan tahay ma dhanka heesaha noocee aada xiisaysaa
aniga kolley dabciyan aniga horta waxaan ahay qof shaksiyan xilliyada uu jaaniska helo ama uu dareenku kusoo dhaco ee uu ku jiro xilli u dhexeeya xilligii shaqadana laga yimi waajibaadkiina la gutay oo ah xilliyada dadku ay timeka ama waktiga la qaataan asxaabtooda kale ayaa anigu markaan isku nafteeda la keliyeystan fikiro ayaa suugaanta badanaa hadba meel ayay saartaa marka waxaan u badanahay mar waxaan isku dayaayo dee casriga inaad la socotaa waa qasab oo waan hanaan heeseed baan u sameeyaa marna maansooyin baan ku tiriyaa marka waxaan hadda bal soo qaadan doonaa intaan bal heesaha iyo waxaasi gelin maansadan waxaa la yidhaha dareen waxaan sameeyey lix iyo labaatankii juun labadii kun iyo koob iyo tobankii oo aan kaga hadlayay soomaaliya siday ahaan jirtay iyo hadda halkay ku sugan tahay waxaanay ka mid tahay maansooyinkeyga maansada dareen waxay leedahay deeleyda maansada daris waxaan ka furayaa duruufadaha adkaadee dalkeenna haystaiyo damanaha maskiinka iyo doodaan ka celin karin dulmiga dhitaystay waxaan kaloo ku darayaa dumarkii iyo caruurtii iyo da-yartaa dhammaatee waxaa loo dilayay dadku aanay garanayn iyo habar dugaagaas duurkiiska duurkii ka hajiray deelqaaf wixii dhacay dowladaha u sababhaa danis dani waxaase ina galay danteennay wadaano waxa ay dejinayaan dani wadajirkeena iyo dastuurina wacan damacoodna wuxuu ahaa dagalkan aad timaadeen wax kastoo ku duugan daldaloo hadaynina innageena si dadan bay hoosta inooga dilayaan dami waxayna dhigayaan dil iyo colaad iyo umulahoo la dooxiyo dariskala fogaanshiyo darxumo hor loo adag dib u fiirso weligaa diiwaan ka raaciyo taariikhda duugga ah daraato waxaa jiray dad xoola dhaqato ah iyo kuwo ku duugan oo dalagay abuuraan dibadaha u dhoofiya deegaano waxaa jiray daawasha waa halkeedee daymada isha qura dubaaqaaga uu dhaho dunyada laga waa dagalkaagan oo kale waxaa taas daliilu ah duqii awowoo dusha iiga maray baa dibnihiisa iga yidhi dadku waa kuwii hore darafyada lahaayee midideeqsinimo iyo dareecnimo la meel maray midna wuxuu ahaa doqon oo dumarkuu shanayn jiray doorkanse waxaan u jeedaa duul aada u liito ayagoo isku daran oo diintii waxay tiri dacalkaa ka dhaafo inay daadiyaan dhiig duunyahun ku raaja nafta uu dilayana dahab iyo dinaar iyo doolarma gooyaan dembi wuxuuse gelayaa dab lagaga argudi marka daarta aakhiro dalaquu yidhaahdo allow daa'im baa too ruuxii mar doosama adigaa adigaa daweeye dambi falaha naga qabo waxkaaga dhegeystayaal intaa waxaa ku eg waraysi dheer oo aanu la yeelanay halabuurka da-da yar ee yuusuf jaamac baaruud oo aanu magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada dhowaan kula kulanay intaanu hawada dib ugu kulmi doono cabdulqaadir xuseen oo idin leh sidaa iyo naabad gelyo